barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin laba iyo labaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah hooyo sheegtay in saddex wiil oo ay dhashay oo ay agoonnimo ku soo korisay mid uu abaarihii kaga dhintay labadii kalena ay tahriibeen oo mid ka midihii tahriibtii ku dhintay midna uu magafe gacanta ku haysto saddex qof baan haystay agoon baan ku koriyey labaa waxay ii dhigan jireen maxad adhi yar baan haystay iyo laba rati adhigii iyo labadii rati abaar baa ku kacday labadii waaweyne maxadkii bay ka carareen waxay galeen tahriib mid doontii diyaara durshayn jirtay buu ku jiray oo waa ku dhintay midna libiyu igala soo hadlay isagoo oo magafe haysto kii ugu dambeeyey shuban baa ku soo booday naftii ka dhacday
sidoo kale waxa aad maqli doontaan buug laga qoray tabaha iyo xeeladaha fududeeya wax akhriska
tab ladhaahdo tabta raadcaynta ladhaahdo markaad wax raadcaynayso u akhrin maysa si matan markaa waxba aad raacayno sheegan doonaysa inaad fahanto way kala duwan tahay tab kale waxaa jirta wixii guudmar la idhaahdo waxaa buuga dhamaystiraysa laakiin waa guud maraysaayo wixii ku seegay wixii ku galaaba way isku kaa dhow yihiin oo matalan noofallada iyo buugta noocaasa inaad sheekadiisa guud u fahanto ayaa loo akhriyaa
heesahaannu idiin hayno maantana waxaa ka mid a
muddo badan ayaa waday maweenadaanu taagoon kuu meraay hadalku si aan kuu maqsuudiyo meermeerinaay
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese qaar ka mid ah qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa kordhiyey wakhtiga xaaladda degdega ah ee dalkaasi lagu soo rogay kadib afgembigii dhicisoobay ee bishii julaay ee sanadkiina dhaafay kii ka dhacay dalkaasi turkiga master erdogan ayaa sheegay in amarkani uu sii jiri doono ilaa inta uu talada ka helayo dalkaasi amaba lagu soo rogayo dalka ay ka hirgelayso wanaag iyo xasilooni madaxweynaha turkiga ayaa axaddii toddobaadkan qof kula hadlayey dad isku soo baxay oo tiradoodu gaadhayso kun qof magaalada ankara kadib markii xisbigiisa cadaaladda iyo horumarku ay dib u doorteen in uu isagu sii ahaado hogaamiyaha xusbigaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in uu yeesho kulan deg deg ah maalinta salaasada ee berri ah taas oo looga jawaabayo tijaabada ugu dambaysay ee ay samaysay kuuriyada waqooyi ergada dalka urugway u joogta qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankan ay codsadeen maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay haatan diyaar u tahay in ay soo saarto gantaalada ridada dhexe oo aada u tiro badan islamarkaana ay haatan ku hubayn karto ciidamadooda
wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay idaacadda duhurnimo ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad dhegaysanaysaan aynu ku bilownay magaalada boosaaso waxaa ku sugan dad tiro badan oo ay soo barakiciyeen abaartii muddada dheer ka jirtay gobollo badan oo ka tirsan soomaaliya hooyo caasha cumar oo ka mid ah dadka ay abaartu soo barakiciyeen ee ku sugan magaaladaasi boosaaso ayaa v o eda uga warantay in saddex wiil oo ay dhashay laba ka midii ay tahriibeen kii saddexaadna uu ku dhintay cudurka shubanbiyoodka intaanu soo gaadhin magaalada boosaaso oo uu ku sugnaa deegaankii baadiyaha ee ay ka soo qaxeen labadii wiil ee tahriibay mid ka mid ah ayaa la sheegay inuu ku dhintay weerarkii lala beegsaday doonidii ay saarnaayeen soomaalida tahriibayaasha ah ee maraysay biyaha dalka yeman wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa uu ka waramay amaba ka waraystay hooyadaasi dhibaatada ka soo gaadhay abaarta iyo tahriibta hooyo caasho cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen mid waxay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqayn jiray badda dalka yeman xilli uu tahriibiyey halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasho waxa uu ku sugan yahay dalka yeman oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah mid saddexaad ee dhasha ayay sheegto hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay gobolka cayn hooyo caasho oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaan waraysi dhinacyo badan taabanaya kala yeesha arrintaasi aciga waxaa la yahaa caasho cumar maxamed haye hooy waxaad iga warrataa sidee way xaaladaadu xaaladayda wallaahi eedow waxaa weeye aad baa nacayo mooralku iiga xun yahay saddex qof baan haystay agoon baan ku koriyey haddaan agoon ku koriyey labaa waxay ii dhigan jireen maxad adhi yar baan haystay iyo laba rati adhigii iyo labadii rati abaar baa ku kacday adigu iyadoo labadii waaweyna ay iigu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen maxadkiibay ka soo carareen haddii ay maxadkiiwaa maxadkiibay ka carareen oo ay ka baxsadeen kabacdina way waxay galeen tahriib israacaa iyo kala hadha'a ma aqaan tahriib bay galeen mid waxaa lagu diyaaradii maxaa dhahay doontii diyaaradda rushayn jirtay buu ku jiray oo waa ku dhintay yaman buu ku dhintay midna liibiyuu igala soo hadlay isaga oo magafe haysto maxaan dhahay kii ugu dambeeyey oo maxaa dhahay aan la hadhay oo baadiyaha xoolaha igu hayay awurtii baa midinaga fadhiisatay dibbuu ugu noqday meeshuu fadhiistay buu dib ugu noqday iyaga isaga iyo nimankii la soo qaadi lahaa shuban baa ku soo booday nimankii hadday soo yaaceen intiisa annagana soo gaadhin baa naftii ka dhacday midna wuxuu igaga xidhan yahay liibiya kaasaa wax nolol hayaa walaalahay waxaan ka codsanayaa soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta oo ay joogaan arrintaa inay iga caawiyaan kaa inay ii caawiyaan oo iiga furaan cadowga haysta baan ka codsanayaa mar ka codsanaya oo laba ka codsanayaa mar saddexaadka aan ka codsanayaa walaalahayga soomaaliyeed inay dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan inay ii gurmadaan oo ay kaa ii caawiyaan oo cidlada iyo keliga ay iiga caawiyaan baan ka codsanayaa waayahay hooye caasho waxaad iga warartaa labada wiil mid hadda ku xiran yahay liibiya mid kalena uu ku jiray dhallinyaradii tahriibaysaga ee lagu duqeeyey dalka yeman iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay horey maxay u qaban jireen wiilashaas laba maxad bay ku jirta haa midna reerku ilahaye xoolihii abaar baa naga qaaday laba neef baa nooga hadhay oo adhi ah haddee sidaa weeye
marka maxaa keena marka in xilligan ay tahriibaan oo midna badda uu ku dhinto mid kalena uu magafo gacanta ugu jiro waxaa walaale keenay dhulkiibaa dagaal ka dhacay nabadgelyaa dhulkii laga waayey haddii nabadgelya laga waayey abaar baa ka dhacday haddee waxay is idhaaheen soo shaqaysta dhulkii abaar baa ka dhacdayoo dee wakaa waa faramadowdiine dee soo shaqaysta sidaasaa nacay nacyi maqaadiirtaasi dee noo wada cuskatay horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan mada iima sheegi jirin marra ima odhan waa tahriibaynaa marra ima odhan shaqaannu heli daynaa insha allah shaqaad helaysaan shaqaysta oo iskoolkiinna iyo maxaa dhahaayey maxadkiinna iyo waxbarashadiinna dhigta baan lahaa haddee wiilashii lama hayo uunbaa igu soo duushay waaya wiilka hadda ee ku xiran dalka liibiya oo magafaha gacanta ugu jiro maku soo wacaan maxayse kuu sheegaan way soo wacaan waxay yidhaahaan lacag soo bixi lacagtii wiilkaaga soo bixi cabdi maxaa dhahaye cawil maxamed axmed keen lacagtiisii haddii kale waa dilaynaa bay igu yidhaahaan sideed kun oo doolar sideeddaa kun ee doolarna magaalana cidkuba anaan lahayn haddee walaalayaalow isugoo baan ku yidhi soomaaliya baan ku dhex jiraaye isuga isuga haddee wixii aan idiin helaan idiin soo tuuraya isuga baan idhaahaa waxay yidhaheen soo degdeg ibir dheyn ibir dheyn way soo wacayaan lacagtii meeday lacagtii meeday lacagtii meeday dee lacagtii ma hayee muslim baan ku dhex jiraaye isuga baan ku idhi haa waa dilaynaa maalin walba isagoo ooyaya bay taleefonka iigu dhiibaan isagoo ooyaya haa waa la garaaca haddee daleen ahaanla walaaleedo macaanow idinla wadaagay waxa fakerkaygu aad iyo aad buu badan yahay badda inaan isku rido baan damcay haddii aan damcayna misana ilaahay baan dib ugu noqdayoo waxaan iyo ummadaadaa u gacan taago haddee ilaahay baa isiiyey taydaba meelaan geeyo garan maayo waayahay deegaanka yagu waxaa waa ballacad dee walaalahay markaa waxaan isidhi aad badda meel bad kaaga dhowaad isku ridi haddee ma cidlaan ku adhi karaya waxaan isidhi meel aad isku ridid badahaas kabacdina ilaahay dad ilaahay baa dartiisa waqhtigay noqon doontana allaa og baan ka soo noqday imisuu xihan yahay wuxuu xidhan yahay siddeed bilood siddeed bilood buu xidhan yahay waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan
taasi waxay ahayd hooyo caasho cumar oo ku sugan magaalada boosaaso oo wiilasheedii qaarna ay ka tahriibeen oo mid kaga dhintay tahriib midkii kalena cudurada abaaraha ka dhashaa ay saameyn ku yeesheen oo halkaasi kaga dhintay waxay u warramaysay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan barashada aqoonta diinta iyo maadigaba waxaa lafdhabar u ah wax akhriska khubarada aqoonta dadka ku dhiiri gelisaana waxay halhays u qaataan ama u soo qaataan inta aad akhrido ayaa taqaanaa axmed cabdi ismaaciil oo bare ka ah jaamacadda camuud ee magaalada borama ayaa dhowaan soo saaray buug uu ku sharaxayo sida ugu habboon ee qof kasta uu akhriyi karo buugaagta isagoo xusay tabo iyo xeelado qofka u sahlaya in uu si habboon wax u akhriyo una fahmo waxa uu akhriyey haddaba wariyaha v o a gobolka awdal haashim sheekh cumar ayuu uga warramay buuggaasi iyo tabaha akhriskaba magacay wuxuu amed cabdi ismaaciil haashim aad baan ku mahadnaqayaa fiyadan waan u mahadnaqaya horta buuga waxaa la dhaha magaciisa wuxuu tabaha akhriska sababta igu kaliftayna buuga qorana waxaa ahayd waxaan dareemayey dhaqan ahaan soomaalida dhaqan uma yihiin wax badan inaynu akhrisano laba meelood baan ka arkay mid waa dhaqan bay naga tahay inaan waxba inaan akhrisin midna waxay naga tahay waxa weeye dadku ma yaqaanaan siyaalaha kala duwan ama tabaha kala duwan ee buug loo abaaro ama se loo akhristo mar waxaa lataa dhaqanka horta haba dambayse bal tan hore qofkii wax akhrisanayay markuu usoo hiloobo buug si uu akhrisana laftiga baada ka caawi waan naqaanaayo inta badan dee buug fara badan iyo warsajo fara badan baa ka hadla qaabka waxa loo akhristo maalin baa waxbaa ka soo baxa fududayn bay iga ahayd inaan dadkii u fududeeyo meel isku soo ururiyo qofku hal buug ka heli karo qaabkii markaa wuxuu akhrisan lahaa taasi markaa ka caawiso akhriskiisi markaa noqdo akhris san oo markaa wanaagsan midhana markaa uu ka gaari karayo buug waxaan ku qoray afka soomaaliga waxaanan doonayey inuu insha allahu tacaala isbedel muuqdo keeni karo maadaama qofkii baranayo tagtiik ama farsamo ama hab ama tab cusub oo markaa ka caawinaysa akhriska axmed waxaad tilmaantay tabaha akhriska inta aan arag buuggaaga marka aad tabaha akhriska tilmaamayso sidee weeyaan baa tiri tabaha wax loo akhrisanaya
horta waa runoo buugta way ku taallaayo dee waan anoo cilmigaan soo ururiyey weeye waan soo soo fududeeyey markaan ka hadlayo horta tab waxa weeye waa xeelad hab kala duwan tusaalehaan waxa weeye qofka biniaadamka markuu buug soo qaato buug horta ujeedu ka leeyahay ujeedahu way kala duwan yihiin akhrisida qaarkood cibaado ayuu naga yahay kitaab quraan maanta haddaan soo qaado waan ku cibaadaysanaya sidan oo akhriyayo way ka duwanaanaysaa haddaan joorana soo qaadon doonayo xogta guud inaan helo maxaa maanta dhacay si gaaraan oo akhriyaya markaan doonayo in cilmi baadhisaan sameeyo oo matalan buug meel yaalla inaan wax kala soo baxana si kaloo gaara ayaan u akhrin doonaa waxaan u kala saaray markaa tabihii tab la idhaahdo tabta raadcaynta la idhaahdo markaad wax raadcaynayso u akhrin maysa si matalan markaa waxba aad raacayno sheegan doonaysa inaad fahanto way kala duwan tahay tab kale waxaa jirta waxaan guud mar la idhaahdo waxaa laga buug waa dhamaystiraysa laakiin waa si guud maraysaa oo wixii ku seegay wixii ku galaaba way isku kaa dhow yihiin oo matalan noqfallada iyo buugta noocaasa inaad sheekadii si guud u fahanto ayaa loo akhriyaa tab kale waxaan u bixiyey waxa weyn akhriska qotada dheero waxaa lagu akhriya waxaan sheegi doonaysa aada u fahanto macnuhu inaan ku dhaafino waa habkan matalan arday iskuul dhiganaya ama jaamacadda dhiganaya buuggii si tagas buug ahaa oo qornaa uu akhriyayo waanu dhex galo uu raadreeb madhowtana xataa kala hadho ama qorareeb uu kanay ka samayn karo marka horta tabaha ku dhex jira buug waa kaa laakiinse marka la eego buuggu waxa weeye toddoba cutub ayuu ka kooban yahay cutubka kaad waxaan kaga hadlan doonaya inaan dadka tuso sooyaalka iyo waxaan u bixiyey samaha akhriska sooyaalka iyo samaha akhriska wuxuu sii qaybsanya qaybo kale oo de matala islaamku suu buuriyey akhriska oon garanaynaa islaamka de waxa ugu horreeya waxaan iqra weeye suuradda ugu horreysayba waxay nagu dhiirin gelinaysaa waxaynan akhrino waxaa kaloo ku jira taariikh ahaan akhriska lagu soo bilaabmay halkee markaa waxa weeyaan haddii la idhahdo waxa weeyaan dib ugu noqdo halkee buu ku aruurayaa buu ka soo warramaya waxaa kaloo ka warramaya filosoofiyadii ugu horreeyay akhriska wax ka sheegay ilaa waqtigii hore qarniyo hore shan qarni lix qarni ka hor wixii laga qoray intaasoo boqoloo sano ka hor cutubka labaad waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa wuxuu ablaablaynayaa akhrisayaasha noocyuu kala saaraya oranaya haddaad tahay qofka sax u akhriya noocaasa lagu odhan doonaa noocyo kale marka ablaablayn buu samaynaya jaadayn inuu jaadadu kala saaro akh- akhristayaashii codka saddexaad wuxuu ka hadlaya waxa weeye siduu qofku u yeelinaa waxa weye habdhaqan akhris marka waa ninkii imka lahayn dhaqan inooma aha dhaqan buu keenay marka siduu qofku dhaqankii akhristaa u yeelan lahaana cutub baa ka hadli doonaa cutubka afraad waxa weeyaan qofku siduu hanaanka akhriska ugu diyaargoobi lahaa maanta waxa weeyaan matalan dhaqankii baad leedahay haashim oo kale tahay matalan waxaad doonaysaa inaad akhrisato hanaan buu u baahan yahay si markaa qofku ugu soo diyaargaroobo akhriska hadday tahay waqtigii hadday tahay goobtii hadday tahay buugga laftii xulashadiisii hadday tahay magaalada waxaas ugu fara badan buu ka hadli doonaa waxaa ku jira jabtarka ugu muhiimsan noqonaa tabaha akhriska waa kan buugan marka ciwaankiisu uu ku salaysan yahay ee aan ka hadlayn lahaa hadalkii kala duwanaa iyo tabii kala duwanaa akhriska ayuu sheegi doonaa ka lixaadna waxaan u bixinay waxa weeye qofku siduu awood ugu yeelan kara inuu dedejin karo akhriskiisa waayo dadka qaar waxay jecel in akhriskoodu deg deg noqdo si ay buug badan ay u akhristaan waxaa lagu yaqaana dadka akhristayaasha wanaagsan baa waxay leeyihiin inay dadejin karaan akhriskooda iyagu xiina fahmaya marka tababaro fara badan baa halka ku dhex jira oo qofka ku tababaraya inuu awood dadejin oo akhris uu samaysan karo oo waxaa laga yaabaa saacad gudaheed bug labaatan boqol iyo labaatan page uu akhrisan karo Ee, waxaa laga yaabaa maalinta hadduu saacad waqtigiisu yahay saacadda buu ku dhammayn karayo habkaasu markaa baraya kagu dambeeya wuxuu ka hadlaya waxa weye midhaha iyo sida midho looga gaari karo akhriska marka midharka akhriska ayaan u bixiyey marka wuxuu sheegayaa qofka akhristiisa marka akhriskiisii midho dhal markaa laba umaan u qaybiyey midho waxa weye inuu qofku faham fiicanna helo qoraal reeb waxaa idhahdana uu markaa heli karo oo buugii markaa maanta uu guud maray buuggaas maskaxdiisa iyo dhaxalkiisa dambe labadaba markaa ku jira markaa toddobada cod ayuu markaa buug ka kooban yahay marka waxyaabaha dhallinyarada waxbarashada jecel ee akhriska jecel uu faa'iido u leeyahay maxaa ka mid a anaa sida markaa haddii maanta akhriska qofka laga caawiyo isbedel qofeed baa dhici doona isbedel qofeedna waxaan ugu jeednaa dhaqankiisba isbedeli doona aqoontiisa isbedeli doonta wuxuu adduunyada ka rajaynayo adduunyada sida u shaqayso ee u fahansan yahay ayaa isbedeli doona dabeetana haddii akhris la helo bulshada maanta sida u taallaa waxa weye way isbedeli doontaa taasoo hubaal weye bulshana waxaa lagu qiimeeyaa intay wax akhrisataa hadday wax akhriska taqaano waa la garanay inay horumar samayn doonto isku filnaan doonta haddayna waxba akhriinna saynu noin baanaano hadal ma ka shaqayn doonaa in badan baad kusoo dhex jirtay axmed dhinaca waxbarashada waxaad ka warantaa dhallinyartu siday u soo fahmayaan dhinacaasi akhriska dhaqan ahaan iyadoo aad tilmaamtay inaanay soomaalidu dad wax akhrista ahayn imiga bulshadan dambe iyo jiilkan dambe ee dhallinyaradu ma jecel yihiin inay wax akhristaan waxna qoraan Een, horta bahasha waa runtaayo waa su-aal muhiima dadkeena maanta jooga ama dhalinyarta si gaar hadayn xog aynu u saarno horta akhriska lama jecla laakiinse waxaa jira isku dayo dhalinyarta qaarkood ay sameeyeen oo ay sameeyeen madalo wax lagu akhristo ama akhris wadareed buug laftiisa ku jira saa loo abuuro waxyaalaha hadee laga dheefo isku daygaasi laakiin midho badan ma sameyn kooxda isku timaadeen baa wax akhrisata laakiin bulshadii kale dhiirigelin gaadhay ama dhismo gaadhay horta kuma jiro saa darteed waxa weyn haddii maanta la helo oo akhriska la helayo sida marka hore aan kuu sheegayay dhalinyartii waxa weeye waxaan isbedel weyn ba ku dhici doona laakiin ha- si guud haddaan uga hadlo waxa buuggan ba kalifay waxay ahayd iyo dhe- dhalinyarta kale ee samaysta akhris wadareedka in isbedel lagu sameeyo akhriskeenii oo wax weyn laga bedelo ayaa horta kaliftayba saa darteed waxaan ku jawaabay waxa weeye akhris ma jiro waxba lama akhristo ardayga jaacadda haddaad weydiiso mis saacado baad siisa- siisaa akhriskaagii ma jiro guriga librarian ku leedahay ma jirto weli buug ma dhamaysay bishan ugu dambaysa ama laba buug ma jirto ma taqaana siyaalaha kala duwana waxa wax loo akhristo ma yaqaanaan sa darteed maxaabaad ku qiimeyn kartaa maba qiimeyn kartidba marka si guud waana taa dadku waxma akhristaan bal aynu hawl galno oo aynu buug u qorno oo akhriska aynu u fududayno oo madalo ay wax ku akhristaan ama akhris wadareed aynu u samayno oo muxaadarooyin waaweyn ha laga galo oo dee taas markaa meesha imanayso oo dadaalkaasaynu gelina insha allahu tacaala
kaasi wuxa uu ahaa axmed cabdi ismaaciil oo ah bare ka tirsan jaamacadda camuud ee magaalada boorama wuxuu u warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good haatanna dhinacii heesaha haddaan jalleecno waa hees ay ku luuqayso ama uu ku luuqayo fanaanka bashiir cali xuseen waa heesta maryam
maweladaanabtaadoon kumerhay hadalku siyan ku maqsuudiyo mermeerinay muddo badan ayaa waday maweladaanabtaadoon kumerhay hadalku siyan ku maqsuudiyo mermeerinay Mano. mooday xaajadu meel wacan inay marayso meherkadiiyo noo haray ayaad muranka taagtoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaysani ahdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaadi ayad muranka taagtooda macsalaamayigu tiri kaamana mutaysani ahdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaadi filanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayay leedahay warwaantaadi tiri iswanaka filanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayay leedahay hadaad mooda caashaqo maalma quraynuu yahay bixinihiisa maadana mowdhiyo cayaar baad moodaysaa diray hadaad mooda caashaqo maalma quraynuu yahay bixinihiisa maadana mowdhiyo cayaar baad moodaysaa diray mid kalaan la haystaa marna imaadan oran
codka macaan iyo heestaasi maryan iyo codka bashiir cali xuseen intaa haddii aynu kaga soo gudubno weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee v o a oo aad ka maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta mawjadaha gaagaaban iyo efemyada iyo internetka oo caalamkao dhan ad bogga internetka v o a somaali dotcom nagala socotaan ayaad si toos aynu uga wada xidhiidhaynaa haatana waa dhinacii ciyaaraha maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waddamada ingiriiska iyo sbain ayaa horyaaladooda lasoo afmeeray habeenkii xalay ahaa hase ahaatee waddanka ingiriiska guusha koobkaasi waxaa hore ugu guulaysatay laba toddobaad ka hor kooxda chelsea oo xaqiiqsatay inay iyadu sannadkan tahay horyaalka waddanka ingiriiska hase ahaatee waddanka sbain xalay ayaa ahayd kama dambaysta kooxaha barcelona iyo real madrid kulamadii ay la kala ciyaarayeen malaga iyo aybar oo natiijada qaadista koobka horyaalka dalkaasi ay ku xidhnayd labadan kooxood ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor inta aanay ciyaar u soo garoon gelin waxa ay kala horreeyeen saddex dhibcood oo kooxda real madrid ay horyaalka ku hogaaminaysay barcelona rajada ay lahayd waxay ahayd haddii laga badiyo real madrid iyaduna ay badiso inay koobka ku guulaysan kartay marka goolasha la isku tirsado hase ahaatee taa waxaa beenisay kooxda real madrid oo wiilka ay ku dhaartaan ee christiaano ronaldo daqiiqadihii ugu horreeyay ee ciyaartaba uu kooxdiisa real madrid gool u xaqiijiyey halka barcelona dhanka kale garoonkeeda camnu stadium ay kooxda aybar gool kala hormartay wixii la isjiidaba oo labadan kooxood taageerayaashoodu ay raadayaha iskala socdaan waxay ciyaartu ku soo gabagabowday in real madrid labaiyo eber kaga badiso malaga barcelonana ay gadaal ka timaado oo ay afar iyo laba kaga badiso kooxda aybar sidaasina waxaa kooxda kubadda cagta ee real madrid ay ku hanatay horyaalka dalka sbain oo iyadu habeenkii xalay ahaa u dabaaldegtay markii lasoo gabagabeeyey ciyaartii dhex maraysay real madrid iyo malaga taageerayaasha iyo weliba ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee real madrid waxay u dabaaldegayeen si farxad fara badani ay ka muuqatay waayo shantii sano ee lasoo dhaafay horyaalka dalka sbain kooxda real madrid kuma aanay guulaysanin walow horyaalka qaaradda yurub ay qaadaysay haddana koobkani barcelona iyo atletica madrid ayaa isku badbedelayey macalinka da'da yeer ee waddanka faransiiska u dhashay barina ahaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida ee zinadiin zidaan ayaa waxaad moodaa inuu tayada iyo lixaadka ay leedahay kooxda real madrid uu dib u soo celiyey waxayna ciyaartoydoodu kor u qaadeen macallinkooda iyaga oo kor u tuurtuurayay farxad darteed isla markaasina aadba isleedahay armay macallinka dhulka ku sii daayeen laakiin taasi waxay muujinaysay kalsoonida iyo jacaylka ay macallinka iyo ciyaartoydoodu isku qabeen sidoo kalena waxa ay taageerayaasha iyo kooxduba ku dabaaldegeen bartamaha magaalada oo koobkii bas dhexda lagaga qoray soddon iyo saddex lagu soo dhex mariyey magaalada taasi oo loola jeeday in kooxda real madrid ay koobkan ku guulaysatay soddon iyo saddex jeer sidaasina waxay real madrid ku noqotay horyaalka waddanka sbain ee xilli ciyaareedkan waxaana weli u sii dheer real madrid in bisha juun ay koobka qaaradda yurub kama dambaystiisa kula baratami doonto kooxda yuventus oo iyaduna habeenkii xalay ahaa xaqiiqsatay horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan jaleeco horyaalka dalka ingiriiska habeenkii xalay ahaa kulamo iskumar la ciyaaray islamarkaasina kooxaha qaar ay natiijooyinku isku xirnaayeen aan idii dulmaro bal sidii lagu kala baxay laguna soo gebagabeeyey horyaalka dalka ingiriiska arsenaal saddex iyo hal ayay kaga badisay everton banley westham ayaa labiiyo hal kaga badisay chelsea shan iyo hal ayay sunderland ku martay hol city toddoba iyo hal tottenham ayaa kaga badisay lester city westbromich f c barnmouth ayay hal iyo hal ku kala baxeen liverpoolna millsborow ayay saddex iyo eber kaga badisay saddexdaasi goolna waxay u xaqiijisay inay ku biirto sanadkan kooxaha ingiriiska u matali doono horyaalka qaaradda yurub oo iyada manchester city tottenham hatisba iyo chelsea ay u matali doonaan waxayna boosa kala baxday kooxda arsenaal oo sanadkan iska celin doonta koobka uruba liiga loo yaqaano markii ugu horreysay muddo sagaal iyo toban sano ah manchester unitedna labiiyo eber calister bales ayay kaga badisay southampton stoke city ayaa hal iyo eber ku garaacday swansiryna labiyo hal waxay kaga badisay westbromich albion watfordna shan iyo eber manchester city ayaa ku qabatay waxaa xusid mudan ciyaaryahanka harry kane ee u ciyaara kooxda tottenham hatsba labadii kulan ee ugu dambeeyey inuu toddoba gool dhaliyey taasi oo ka dhigtay sagaal iyo labaatan gool inuu sanadkan ku qaado gool dhalinta horyaalka dalka ingiriiska oo kobaha dahabka ah faraha loo geliyo dhegeystayaal inta ayaan kusoo koobayaa xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sida iyo nabadgelyo
mascadda aad buu mahadsan yihi xubinta ciyaaraha haatanna dhinacii heesa ayaan mar kale jallaacaynaa waa fanaanadda codka macaan ee yurub genyo genyana wuxuu gabagabooyay idaacadda iyadii duhurnimo sahre cidle nuur iyo anuu ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinaya tan iyo intayna afarta galabta hawada dib ugu kulmayno nabadgelyo